asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aan kolba meel wax kaga fiirinno ama dadka su-aalihii sheekooyinkii dhex maray iyo xubnihii wixii meel qabta lahaa aan ka soo koobno middan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe laba nin oo ka mid caaqiliinta soomaalida ayaa iswaraystay mid baa yidhi hebelow wainnagii haddii eebbe idmahayo sidan ahayn waataan batarka lahayn wainnagii balooleyda tuban jirnay waataan dhaqanka maarata baahsan lahayn wainnagii maarata burburan jirnay waxaay waxaa wainnagii saas samayn jirnay wainnagii waxaay waxaa lahayn xisaabo aad iyo aad u fara badan oo soomaalidu ay horey u lahayd ayuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi soomaalidii waagaas ee howlaha noocaasa lahayd ama qaban jirtay iyo soomaalidan maanta farqi baa u dhaxeeya in adeerow marka waxaan ku weydiinhayaa maxay ku kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin soomaalidii hore iyo soomaalida maanta su-aashaas ayuu miiska soo saaray markuu su-aashaa miiska soo saaray ayuu yidhi kii kale iiga jawaab bal su-aashaaso dadkanu maanta kuwa maanta iyo kuwii hore waxay ku kala duwan yihiin bal wax iga dheh markaasaa kii hore kii su-aashii la weydiiyey ismaba lurine wuxuu yidhi waxay ku kala duwan yihiin soomaalidii hore iyo soomaalida maanta saddex bay ku kala duwan yihiin markaasuu yidhi waa kow waxay ku kala duwan yihiin saddex maanka murtida iyo maamulka saddexdaas ayay ku kala duwan yihiin buu yidhi wuxuu yidhi saddex bay ku kala duwan yihiin maanka murtida iyo maamulka saddexdaasay ku kala duwan yihiin saddexdaasay ku kala duwan yihiin markuu yidhi ayuu ka baxay warkii kii kalena waa u aamusay haddii marka sheekadaas innagu aynu hellay waxay noqonaysaa inaynu lafteennu balfalanqayno saddexdan arrimood sida loogu kala duwan yahy soomaalidii hore maankeeda ayay ka socon jirtay u fiirsayaa wuxuu ku yidhi waxay ku kala duwan yihiin saddex maanku ka bilaabay soomaalidii hore maankeeda ayay ka socon jirtay oo maskaxdeeda ayay isticmaali jirtay u fiirso hadday xoola dhaqanayso hadday beer abuuranayso hadday meel degayso hadday wax la soo baxayso hadday wax qabanayso maankeeda keli ah ayay ka socon jirtay iyagaa ahaa dad xor ah oo maskaxda xor ka ah waxay dhaqan hayaan iyo waxay beeran hayaanba soomaalida maantana maanka ayaa laga haystaa oo madaxdeeda waa la amraa garoonka la dhisayo waa la amraa cidda ay dooran hayaan waa la amraa waxay qaban hayaan waa la amraa waxay la dagaalahayaan waa la amraa waa dad la maamulo sida bahalkan muuqbaahiyaha ah hagaha loogu bedbedelo oo kaleento ayaa loo bedbedelaa kow maanka waa ku kala duwan yihin oo kuwaasuna maankooday ka socdeen kuwanna maan dad leeyahay ka socdaan waa kow waa laba murtida dee murtida soomaalidu way anfici jirtay oo qofka markii mahmaha caqligala loo sheego ama sheeko caqligala looga sheekeeyo wuu qaadan jiray wuuna ku dhaqmi jiray wuuna fahmi jiray wayna xakamayn jirtay oo murtidu gabayada yaqaaneen sugaanta yaqaaneen dadku waxay ahaayeen dad fahma waxa loo sheegay ee sugaan iyo murti iyo mahmaaha kuna dhaqma afkana yaqaana maantana haddii aad mahmaahdo dadku waxay kudhihi muxuu uga jeeday ama haddaad gabaydo muxuu ka waday waaba kaaba allahood waa ka alle iyadana shaqo iskuma leh oo murtidii bannaankay ka yihin waa midda saddexaad ee wuxuu yidhi maamulka dee maamulkuna waa iska caddaa maamulka waxaa la dhihi jiray yaa u qalma yaa oo qalma yaa xishoon haya yaan waxadaynin yaan tuug ahayn yaan qursujaaflow ahayn yaan khaa'in ahayn yaan dabamarkii aqoonin yaan laba diblaynin yaan laba aflaynin yaan laba caloolaynin yaan laba gaarlaynin yaan laba cantoobsanin su'aalaha noocaas ayaa haddana intaasba raggii ku caddaa ee lagu ogaa tuug caadiya wax lala cuni karaan rabnaa baa lagu dhihi nin wax ilaalinaya ma rabne oba kaafoo maamulkiina saasay ugu kala duwan yihiin mahmaahda maanta aan ku soo qaadanayn xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi soo noqnoqotaye manaqba u daay soo noqnoqotaye manaqba u daay